bsmi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wsala اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اrajuli yufadilu bacda waladihi calى bacdin fi اlnuxli baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yufadilu kala dheeraad siinayo bacda waladihi ilmihiisa qaarkood dheeraad siinayo calaa bacdin qaarka kale korkooda ka dheeraad siinayo fi nuxli hibada ama siinta nixlada iyo yacnii waxbixinta iyo waxsiinta qaarkood buu dheeraad siinayaa qaarka kale ka dheeraad siinayaa wixii xukunkaa qofka sidaa yeelaya xukunkiisa ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xambal qال xdثna هuشaym هو بن بشير الwاسطي qال أخبرna سyاar وأخبرna مغيرة وأخبرna داوuد عن الشhعبي وأخبرna مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشhعبي عن النعمان بن بشير xadiidka هuشhaym wxuu ka warinayaa سyاar qaala وأخbarna مغيiرaة وأخbarna dawuud can الشhacbiي labadaas وأخbarna mujaalid وإsmaaciil بnu salm can الشhacbiي أyضا can النucmaan bni bashiiri qaal anxalanii abi aabbahay baa wuxuu isiiyey nuxlan waxsiin hibo ayuu ii hibeeyey isiiyey qaala ismaaciil bnu salm isagu wuxuu yidhi riwaayadiisa min bayni اlqowmi qoomka dhexdooda ayuu iga siiyey keligay u siiyey naxalahu ghulaaman ayuu siiyey addoon lahu ou lahaa qaala waxa uu yidhi faqaalat lahu ummii hooyaday baa waxay ku tidhi camratu bintu rawaaxa cabdullahi binu rawaaxay la dhalatay camratu bintu rawaaxa oo hooyaday ahayd baa waxay tidhi iiti rasuula llahi sal ly salam nebiga u tagoo faashidhu markhaati geli iyada marka sidaa waxay u lahayd waxay ahayd waxay islahayd amuu inta ka ballan qaaday aanu siinin marka si ay ugu adkayso wiilkeedu wax u helo nebiga ha loo geeyo markaasi nebigu ha ka markhaati noqdo markaas kolleyba waa siinayaayb iyada marka wiilkeedii marka wax u rabtay si fiican in wax loo siiyo nebigu la ogaado ayay rabtay fa ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigiibuu u yimid fadakara daalika arrinkaabuu lahu nebiga u sheegay faqaala waxa uu yidhi innii naxaltu bnii inankaygii baan hibo u siiyey ayaan siiyey annucmaana nucmaan ahaa nuxlan baan siiyey hibo ayaan u hibeeyey wa ina camrata camrana sa'alatnii waxay i su'aashay an ushhidaka inaan ku markhaati geliyo calaa daalika kaagaas qaala waxa uu yidhi faqaala waxa uu yidhi nebiga qaala raawiya nucmaan waaye waxa uu yidhi faqaala nebigii wuxuu yidhi alaka waladun ilmo ma leedahay siwaahu isaga ka soo haray qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi nacamhaa qaala waxa uu yidhi fakun lahum acdayta fa acdayta miyaad siisay kullahum dhammaantood midla maa acdayta waxaad siisay annucmaana nucmaan qaala laa buu yidhi maya qaala waxa uu yidhi faqaala bacdu haaulaa'i almuxadisiin qaarkood baa waxay yidhaahdeen muxadisiintiin qaarkood haadaa jawrun xadiidkii saasay marka ku wariyeen haadaa kani jawrun waa gabojawr jawrfal wa qaala bacduhum qaarna waxay yidhaahdeen haadaa talji'atun waa dhibaatogelin fa ashhid calaa haadaa hayrii kani waxaad u markhaati gelisaa hayrkey cidaan aniga ahayn markaa yacnii oragoo tagoo markaa u markhaati geli ama talji'a yacni dulmi wuxuu u jeedaa haddeertaan marka haadaa talji'atun bimacnaa waxaani waa dhibgelin dhibaatogelin w dhibaatogelin marka waa dulmi fal ayb ay dulmun atalji'atu waxaa kaloo la yidhaahdaa qaamuuska atalji'atu alikraah waa dirqin wa qaala fi nihaayati ibnulatiir waxa uu yidhi huwa tafcilatun min aliljaa'i dhibgelin kaأnnahu qad aljaأka ilى an taأtiya biamrin baطinuhu khilaafu ظaahirihi وaxwajaka ilaa an tafcala ficla takrahuhu daasmarka lagu sheegay faأshhid calىa haadaa hayrii hayrkayga kan markhaati geli aniga yani haygu dhibina cid kale u markhaati doono oo u markhaati geli aan aniga ahayn qaala muqiiratu muqiira isagu wuxuu yidhi riwaayadiisa fii xadiidihi xadiidkiisa dhexdiisa wuxuu ku yidhi alaysa yasuruka miyounan ku farax gelinaynin an yakuunuu laka inay ku ahaadaan ilmahaaga fi lbiri khayrka iyo samafalka iyo baarinimada walludfi naxariista sawaa jin inay noqdaan soo ma jecli miyaadan jeclayn ilmahaaga kulligood inay baarinimada ay ka sinnaadaan qaala nacam buu yidhi haa yacni balaan uu ka wada qaala waxa uu yidhi faashhid calaa haadaa hayrii haddaba kayrkay markhaati gasho waxaan aniga cidaan ahayn ula tag oo la aad oo markhaati geli marka faashhid calaa haadaa hayrii maaha inay bannaan tahay mar haddii joor lagu sheegay dee nebigu inuu yidhi aniga iga wada cid kale haddaad markhaati gashato waa kuu bannaan tahay lagama wadee macnuhu waxaa weeyaan tahdiid baa ku jiro min baadi icmaluu maa shi'tum oo kale waxaad doontaan samey sameeya cadaab baa idinka dambeeya wa iqul tamatac bikufrika qaliilan gaalnimadaada wax yar ku raaxayso iyo icmaluu maa shi'tum taas iyo waxyaabahaas oo kale wadakara mujaalidun fii xadiidihi wuxuu ku sheegay inna lahum iyagu waxay leeyihiin ilmaha calayka dushaada min alxaqi xaqa xaggiisa an tacdila inaad cadli fasho baynahum dhexdooda kamaa anna laka sidaa adigaba u leedahay calayhim iyaga dushooda aad ugu leedahay min alxaqi xaqii an yabaruuka inay baari kuu ahaadaan saa adiga xaq ugu leedahay inay baariyaal kuu noqdaane iyaguna xaq waxay kugu leeyihiin inaa u cadaalad fasho xadiidkan marka waxaa qaatay oo biwujuubi taswiyati ilmaha cadiyada iyo waxsiinta in lagu simo waxaa qaatay culimmada qaar ka midoo bukhaarina sidaasuu caddeeyey daawuus iyo hawri iyo axmed binu xambal iyo isxaaq bnu raahuuya ayaa ku tageen mashhuur agtooda waxaa ka ah culimmadaasna inay baatil tahay nixladaas oo kale waxsiintaas iyo hibadaas inaynan ansaxaynin imaam axmed isagu waxa uu yidhi tasixu wayajibu an yarjica inuu ku laabtaa waajib ku noqonaysa laakiin hibadu waa iska ansaxeen marka yacnii sixada waa jirtaa maca alisaa'ati isagoo dembaabaya haddana mucaamaladan waa waa ansaxday odogu hadduu hibo intuu soo qaado ilmihiisa mid ka mida farta ka saaro kuwa kalena uunan siinin hibo ahaan waxaa weeyaan iyadu caqad ahaan waa u ansaxday laakiinse qofkan waa dembaaba nahyiga khaarij ah buu leeyahay asixatu maca alisaaa ayuu qariray imaam axmed ayb culammada kaleo badankooda waxay yidhaahdeen xataa maba ansaxaysa waa in mar walba la soo celiyo qofkaasina sidaas waxba kuma milkininba saasay dhaheen marka sixada farqiga u dhexeeya ee cadamusixa waxay tahay qoladan iyagu imaam axmed wuxuu leeyahay qofka waxbaa ku milkin karaa laakiin sifa lagaoo lagu dembaabayo ayb kuwan laakiin a'immadan kale waxay leeyihiin hawri iyo kale waaba waana lagu dembaabayaa mana ansaxaysaa abuu yuusuf asaga wuxuu ku tegey taswiyada inay waajib tahay haddii qofku uu ka wado ilmaha inuu kala fadilo isagoo ku dhibaayo qaarkood mujarad ulidraar hadday tahayoo dhib keliya uu ka wato kanna waxsii kanna u diid ay dhib uu ka tahay ma ansaxaysuu leeyahay ayb hadday laakiin sidaas ahayn waa iska bannaan tahay jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen culummada badankood taswiyadu inay sunno tahay waa mustaxab waajibna maahan bay dhaheen maxaa yeelay waxaana tusaayay dhaheen liijmaaci اljamiici oo culammadii dhan baa waxay ku ijmaaceen qofku inay u bannaan tahay maalkiisa inuu nin ajnebiyaba gacanta ka saaro nin kaloo ajnebi aho ounan dhalin waa sii karay kii ou dhalay marka diidideedu marka waa laga fiican yahay maahane iyadu xagga bannaanaanshada min xaysu aljawaaz way iska bannaan tahay ayb sidaasna marka jumhuur ahlilcilmi ay u badan yihiin qaar hadduu qaar ka fadilo waa ansaxaysaa laakiin karaaha ku jirto inuu ku noqdana waa sunno ou dib u soo ceshto wixii uu siiyey culimmada marka waajib inay tahay ku tagtay xadiidkan waa taageera maxaa yeelay alfaad badan oo taxriim laga fahmayaa ku jirto haadaa jawru waa jawr iyo orodaba cid kale aniga jawr ma markhaati kacee cid kale la tag iyo alfaad waxaa weeyaan tusayso taxriim ile jawrku xaaraan waa xaaraam jawr ma bannaan haddii wixii jawr lagu sheego inay xaaraam tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa wujuubka laga fahmi karaa maxay keenaysaa arrintan ilmihii inay qaarkood ay baarinimada ka baxaan cuquuq ayay keenaysaa cuquuq waalidkaas noocaas ah kii uu wax ka manciyey oo uu u diiday inuu caasi noqdaa ka dhalanayso marka waxay leeyihiin hadday sidaasi ka dhalanayso maa addaa ilaa xaraamin fa huwa xaraamun wixii wasiilo xaaraam u noqdo isaguna waa xaaraam ayb labadaas marka la fiiriyo xadiidka daahirkiisa iyo waxyaabahan marka middan wasiiladaasoo inay wasiila ila alxaraam ay tahay waxyaabaha marka la fiiriyo wujuubka marka deliil ahaan u xoog badan culimmada marka wujuubka ku tagtay waxay isku khilaafeen taswiyadaani xadkeeda waa maxayn oo waxay yidhaahdeen qaarkood taswiyadu waxay ku xasilaysaa gabdhaha in labadii gabdhood hal wiil in lala ekeeyo sida dhaxalka oo kale lidakari midlu xadi اlunhayayn ayay ku imaanaysaa bay dhaheen ayb laakiin ibnu cabbaas isaga qowlkiisa waxaa ka ansaxday inuu yidhi sawuu bayna wlaadikum ilmihiinna sima fi lcaطiyati siismada ku sima falow kuntu mufadilan haddaan aniga kala fadili lahaa axaddan qof haddaan fadili lahaa la fadaltu الnisaءa naagahanba u badi lahaa ibnu cabbaas haddaan cid fadilaayo cid kale ka fadilmaa haddaan kala fadilaayo oon wax u kala badinayo cadiyo iyo wax siismo naagahanba wax badan sii lahayomarka naagihii iyo nimankii sidii dhaxalkoo kale ma aha taswiyada marka daahirkeeda waxaa soo degdegaysa in laysla ekeeyo ayb marka wiilashii iyo gabdhihii baa loo kala badinaya dhaxal maaha meesha marka sidaas ma bal ibnu cabbaas wuxuu yidhi hadaanba samaynayo gabdhahan u badi lahaa saciid ibnu mansuura aarkaa soo saaray bayhaqina waa soo saaray min ariiqihi ay min ariiqi saciid ibni mansuur wa isnaaduhu xasanun ayuu xaafidku yidhi cilooyin badan bay marka la imaadeen qolooyinkan iyagu dhahayo waajib maahan jumhuurku oo xadiidkan ay uga jawaabeen cilo xoog jawaabo xoog badanna kuma jiraan ibnuulqayim raximahullah isaga xadiidkan aad buu u taxliiliyey tahdiibu sunanka wuxuu yidhi qaala alxaafidu shamsudiin ibnuulqayim raximahullah wa fii lafdin fi saxiixi xadiidka alfaaddiisa u dareerinaya akulla waladika naxaltahu mila haada akulla waladika naxaltahu midla haada qaala laa maya faqaala rasuulu lah sal l slam farjichu orodoo bax soo cesho ku noqo wa fii lafdin qaala faruddahu celi wa fii lafdin aakhara qaala fiihi fattaquu llaha alla ka cabsada wacdiluu bayna owlaadikum ilmihiinna u cadaalad fala ayb farajaca abii fii tilka sadaqa aabbahay sadaqadaa waa ku laabtay buu yidhi waa iga qaaday wa fii lafdin lahumaa bukhaariy muslim waxay wariyeen falaa tushhidnii idan anihay markhaati gelinin fainii laa ashhadu calaa jawrin aniga jawr kama markhaati kaco wa fii aakhara falaa tushhidnii calaa jawrin jawr ha igu markhaati gelinin wa fii aakhara faashhid calaa haada hayrii wa fii aakhara ayasuruka an yakuuna banuuka fi lbiri sawaa qaala balaa qaala falaa idan marka dad baarinimadooda kulli wada rabta ha u kala bedelin wa fii lafdin aakhar afa kullahum acطayta midla maa acطaytahu qaala laa falaysa yasluxu haadaa buu yidhi marka nebiga tanu ma haboona wainii laa ashhadu ilaa calaa xaqin anigu waxaan xaq ahayn kama markhaati kaco maxay noqonaya marka middan mafhuumkan haddii loo qaato waa baail maadaama ay baail tahay baa nebigu markhaatideeda u diiday baailkuna waa xaaraan ah wa kullu haadihi alalfaad marka ibnuulqayim waxauu yidhi alfaaddan oo dhan fi saxiixi bay ku sugan tahay waghaalibuha fii saxiixi muslim wa cinda albukhaariyi minha laa tushhidnii calaa jawrin iyo wa qowluhu laa ashhadu calaa jawrin wاlأmru biraddihi wafii lafdin sawi baynahum wafii lafdin hada jawrun ashhid calى hada hayrii wahada صariixun fi ana qowlahu ashhid calى hada hayri laysa idnan jawaas inaynan ahayn bal huwa tahdiidun litasmiyatihi iyaahu jawran waaba tahdiid bay tahay oo amarkaani waa amru tahdiid waxaana ku tusayo jawr buu nebigu ku magacaabay wahaadihi kuluhaa alfaadu sariixaة fi الtaxriimi wاlbuطlaani min casharati awjuhin toban wej ayay ku caddahay baaطil inay tahay tu'khadu min alxadiidi oo xadiidka laga qaadanayo waminha qowluhu ashhid calىa hada hayrii faina hada laysa biidnin qaطcan faina rasuula sal slam laa ya'danu fi اljawri wa fii ma laa yasluxu wafi lbaaطili ma idmayo intaasba wax baaطil oo ku sheegay jawr ku sheegay inuu yidha orodoo cid kale ha ku xalaalayso suurtagal ma ahaayb oo waxay la mid tahay icmaluu maa shi'tum iyo idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta iyo waxyaabahaasay la mid tahay buu yidhi waqad katabtu fii haadihi اlmas'alati musanafan mufradan buu yidhi mas'aladan kitaab gaaran ka alifay istawfaytu fiihi adilataha adiladeeda aan oofsaday buu yidhi wabayantu aan caddeeyey man khaalafa hada alxadiid xadiidkan ciddii khilaaftay wanaqadahaa ayb oo markaa burisay xadiidka ayb ama wanaqdahaa calayhim waxaa kaloo aan caddeeyey adilada yacnii kuwaasi siday u burinayso warkooda ayb marka xadiidkan isaga saasuu ku tegey daahirkiisana xadiidka sidaasaa ka muuqato cadiyadu laakiin mararka qaar baa dhici karta inay noqoto wax duruuf ay keentay ama daruura ay keentay oo ilmihii qaarkood baahi gaaray qabaan kuwa kale aynan qabin kii baahida gaarka qabay haddii wax dheeraada la siiya laa ba'so oo baahidiisa daboolayo ilaa muqtadaa markaan jiro muxwij iyo muqtadi ayaa jiro ayb maalan ilmihii mid baa wuxuu yahayba curyaan oo yacni waa mid baa jiis ah oon soco karin socodku uu dhib ku yahay oo aan soco karin ilaa in loo gado baabuur ama wax uun markaasi lagu uu isku riixo uu ku socdo ma la dhahayo kuwa kalena ha loo gado maxaa yeele baahidii maba qabaanba kuwan kale sooma fahmin marka muxwij haddii uu jiro baabka ma soo gelayso haddaanu muxwij jirin waa gaar ayb qof indhoolaa hadduu ku jiro yacni u baahan waxyaabo gaara mid baa maalan carruur iyo ilmo leh waxna ma haysto aabbihii marka inuu wax siiyo isagu kuwa kale sii lama dhahayo maxaa yeele midkaani muxwij baa keenay iyo muqtadi ayaa keenay marka hadday baahi keento waa gaar mas'alo gaara ayb saasaa culimmadu marka ay taxqiijiyeen waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa bay dhaheen qofku yacnii takahur iyo waxbadsi hadduu doono in laga yaabo inuu waxbeelba u helan inuu waxbeelo oo gabadha marka dhashay nucmaan ee camrata binti rawaaxa iyadu markaa waxay rabtay wax badan inuu wiilkeedii helo waaba soo waayeba intii bay weysay ayb ibnu xajar saasuu aiga fatxiga uu ku sheegaaqaala abu daawuud hada fii xadiidi zuhriyi qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen akulla baniika wa qaala bacduhum waladika akulla waladika wa qaala bnu abi khaalid can shacabiyi fiihi alaka banuuna siwaahu wiilal aan isaga ahayn ma qabtaa wa qaala abu duxaa can nucmaan bni bashiir isagoo ka warinaya alaka waladun hayruhu walad aan isaga ahayn ma leedahay qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shayba qال xdثna جرير عن هiشhام بن cروة عن أbيه qال xdثnي النعمان بن بشير qال أعطاaه أbوه غuلاaما aabihii baa wuxuu siiyey adoon faqاala lahu rasuul الlahi صلى اه sلم nبgu wuxuu ku yidhi ma hada الغuلاam adoonkani waa maxay qaala غulaamii adoonkaygii weeyaan أcطاaniihi abi aabbahay baa i siiyey qaala waxa uu yidhi fakula إkhwatika walaalaha dhammaantood acضاa ma siiye kama acضaaka siduu adiga kuu siiyo kale qaala laa buu yidhi maya qaala fardudhu celih buu yidhi markaceli ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaadu can xaajib ibni اlmufadal ibni اlmuhallab can abiihi qaal samictu nucmaana bna bashiirin yaquul nucmaan oo dhahayaan maqlay buu yidhi qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam icdiluu bayna abnaa'ikum ilmihiinna dhexdooda ku cadaalad fala icdiluu bayna abnaa'ikum ilmihiinna ku cadaalad fala dhexdooda ayb xadiidkanna kii horuu la macno yahay qaala xadaanaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa zuhayrun can abi zubayr can jaabirin qaal qaalat imra'atu bashiir bashiir xaaskiisii baa waxay tidhi ayb inxalibnii inankayga waxsii cadiyasii ulaamaka inxalibnii inankayga waxaad siisaa ghulaamaka addoonkaaga waashhid lii iina markhaati geli rasuula اllahi sal slam faataa rasuula اllahi sal ly slam ayuu yimid faqaala ina bnata fulaanin yanii ina heblaayo sa'alatnii waxay i weydiisay ina hebel baa waxay i su-aashay an anxala inaan cadsiiyo ibnahaa wiilkeeda hulaaman addoon wa qaalat lii waxay igu tidhi ashhid rasuula اllahi sal ly slam nebiga markhaati geli faqaala waxa uu yidhi lahu ikhwatun walaalo ma leeyahay faqaala nacam buu yidhi haah qaala fakullahum acdayta dhammaantood ma siisay fakullahum dhammaantood acdayta miyaad siisay maa acdaytahu waxaad siisay isaga qaala laa qaala waxa uu yidhi falaysa yasluxu haadaa kani ma habboona wainii aniguna laa ashhadu ma markhaati kacayo ilaa calaa xaqin xaq ma ahani wax kale ka markhaati kici maayo tanna waxay deliil u tahay ilaa calaa xaqin markuu leeyahay inay baatil tahay tan marka caqdigu marka hadduu budlaan ou galana waa baabis ayb qaala xadaanaa axmed bnu yunus qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa cabdulaahi bnu caطaa can cabdillaahi bni burayda can abiihi buraydata ana mar'atan haweeney atat rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigay u timid faqaalat waxa ay tidhi kuntu tasadaqtu calaa ummii hooyaday baan waxaan ku sadaqaystay biwaliidatin addoon wa innahaa maatad way dhimatay wa tarakat way ka tagtay tilka alwaliidata gabadhaas addoontaasi qaala wadakara alxadiid buu sheegay marka hooyadeed bay addoonkii addoon siisay waa waa dhimatay hooyadeed addoontii marka iyay ku soo noqonaysaa dhaxal iyada ugu soo noqonaysaa hibada noocaasoo kale waa la soo cesho karaan oo dhaxal iyo miiraas baa soo celiyey iyada wayna bannaan tahay ayb xadiidkan dhar maidin dhigaayo ma idinki ayb xadiid waa soo hormaray waa soo noqday leeyahay wuu soo hormaray kun lix boqol konton iyo lix buu ku soo hormaray ayb waa xadiid meel kale ku soo hormaray baabu caطiyati اlmar'ati haweenayda siismadeeda waxbixinteeda cadayntiis xukunkeeda xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay bikayri idni zawjihaa ay waxbixiso ninkeedoon u idmin ayb haweenta marka maalka ay haysato waa laba nooc mid ninkeedu leeyahay oo iyadu markaasi ay shaqo iyo yacnii ay markaa iyadu ammaan ahaan ugu yaalla agteeda kaasoo kale marka iyada bikayri idni zawjihaa inay bixiso ma bannaano ayb haddii isagu marka idin caama uu siiyo uu yidhaahdo maskiinkii guriga soo istaago wax la'aan ha dhigin wax sii iyadana aysan israaf samaynin oo ay masaakiinta wax ka siiso iyadana ajar baa looga qorayaa isagana ajar buu ka helaya kitaabu zakaadna waa ku soo marnay ayb laakiin baabka marka waxaa iyadu nooca kale waxaa weeyaan maalka iyada ay leedahay meherkeediioo la siiyeyoo iyada ay haysato hantideeda ah ma ku tasarufi kartaayoo ma sadaqayn kartaa iyadoo ninkeeda idinka qaadanin ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa xamaadun can daawuuda bni abi hindin waxabiibin ilmucallim can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal laa yajuusu ma bannaana limra'atin haweeney uma bannaana amrun arrin ugama bannaana fii maalihaa maalkeeda dhexdiisa idaa haddii malaka zawjuhaa ninkeeda uu milkiyo oo cismo nin cismadiis ayba gashoy ku jirto ou qabo idaa malaka hadduu milkiyo zawjuhaa ninkeeda cismatahaa hadduu milkiyo yacnii cismadeeda yacnii luqunteeda haddii uu milkiyo oo uu u qabo markaasi zawj ahaan ay u tahay oo isaga hoostiisa ay tahay maalkeeda wax tasarufa kuma laha amar kuma laha ayb qaala xadaanaa abu kaamil qaala xadaanaa khaalidun yacni bn alxaari qaala xadaanaa xusein can camri bni shucaybin ana abaahu ahbarahu can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi sal ly slama qaal laa yajuusu limra'atin haweeney uma bannaana caطiyatun caطiya ila biidni zawjiha wax siismo ilaa ninkeeda idinkiisa maahane xadiidkan marka maxaa lagu xambaarayaa ahlucilmiga waxay yidhaahdeen xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa calaa sabiili اladab wanadbi uma bannaana edeb ahaan iyo sunno ahaan saasaa laga wadaa oo waxaa habboon inay ninkeeda ka fasax qaadato markay rabto inay maalkeeda ku tasarufto in isaga marka ay raalligelin iyo ka qaadato saasaa afdal ah waa ee macnaha laa yajuusu macnaheeda waa xaaraan ma aha haddii ay maalkeeda wax sadaqaa iyo tasaruf kuma yeelan karto ma laga wado jumhuurtu saasay ku fasireen waxaana tusaayoo laga qaatayo yacni taxriimka waxaa ka leexinayo ama cadamuljawaaska waxaan taxriimka dhigaynin xadiid ibni cabbaas ciideynka nebigu markuu khudbada akhriyey naagihiibuu u tegey markaasuu sadaqada amray fa amara bisadaqati sadaqadii buu faray inay wax sadaqaystaan oy la baxdaan naagihii marka waxay bilaabeen fa jacalat ilmar'atu tulqii khursahaa wa qurtahaa inay markaasi silsiladee katiinadeeda iyo dhegadhegaheeda iyo ay ku rido marana bilaal intou mara fidiyey ay ku ridaan oy sadaqaystaan tafsiilna ma jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma kala tafsiilinin oo ma uunan dhihin yacnii ordaha nimankii markaad isiinaysaan xoolahan horta nimankiinna ma idin ogaayeen nimankiinna ma soo weydiiseen ma dhihin nebiga tarkul istifsaal marka cumuumou keenaan nebigu ma su'aalin intuu u yimid ayuu sadaqadii ku booriyey isla markii waxay bilaabeen inay wax bixiyaan mana la dhihi karo maalinkaas dadku nimankoodu waxay ogaayeen inuu nebiga saas dhihi doono markaasay yidhaahdeen maalkiinna haye waa bixi kartiin idin bay bixiyeen nimankana macquul maaha ee nebigiina istifsaal ma weydiininoo nimanka ma soo weydiiseenoo kaca soo weydiiye ma dhihin sadaqa la baxa haye waa la baxeen taa marka maxay ku tusaysaa maalkoodu inay ku tasarufi karaan sadaqa ahaan ugu tasarufi karaan biduuni idni zawj ee xadiidkanna see la dhahaya calaa sabiili اladabi waannadbi waay marka kan saasay culammadu marka u jamciyeen bacdu ahlilcilmi oo waxaa jira iyagu dhaho sina uguma tasarufi karto waa xaaraam naagta maalkeeda wax sadaqaa yacnii iyo kuma bixin karto ayay leeyihiin taas iyada marka waxaa weeyaan xadiidkaanay qabsanayaan kaas kalena say uga jawaabaysaan marka la yidhaahdo waxay yidhaahdeen nebigaa faray waaqicadaas marka waaqica oo waxaa weeyaan waaqicatu cayn oo nebigu uu yidhi ha la yeelo sidaan amarkii rasuulkaa marka ka weyn idnu zawj idnu zawj amarka rasuulkaa ka weynay dhaheen waxaa ka fiican marka adilada labada deliilba in aan la camal tirine cumuumkeedana loo dhaafo ila istifsaal meeshii ma imaanine qaraa-in kalena meeshii ma taagna marka in sideeda taana loo dhaafo tanna loo dhaafo oo tan lagu xambaaro calaa sabiili اladab baynan ugu bannaanayn edab ahaan waa laga fiican yahay amaa hadday noqoto bannaanaansho waa bannaan tahay way bixin karaan xoolahoodan iyagaa iskale hadday zako tahay hadday wax kale tahay ibnu rajabna saasoo kaleu sheegayo fatxulbaariga wuxuu yidhi wafi lxadiidi daliilun calaa jawaazi sadaqati اlmar'ati biduuni idni zawjiha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlcumraa ayuu u baab yahay fii xukmi اlcumraa halkan wuxuu uga hadlayaa alcumraa wاlruqba laba shay oo la yidhaahdo ayuu uga hadlayaa alcumraa marka ma'kuudatun min alcumri ayaa laga qaatay wاlruqba ma'kuudatun min almuraaqabati ayaa iyadana laga qaatay ayb jaahiliyadii bay samayn jireen oo qofku nin buu siinayaa daar markaasuu wuxuu leeyahay acmartuka iyaahaa inaad camirto ayaan kuu siiyey ayaan ku siiyey acmartuka iyaahaa ayb ey abaxtuhaa laka muddata cumrika inta cumrigaagu jiro ayaan kuu banneeyey inaad yacni ku tasarufto waaruqbaa ruqbadu iyadana waxay tahay waxaa sidaa min almuraaqabati bay ka timid lianna kullan minhaa yarqubu mataa yamuutu alaakhara mataa yamuutu alaakharu mid kastaa kan kale marka uu goorta uu dhimanayo sugaa ayb aruqbaa marka waxaa weeyaan mid walbaa goorta uu dhimanayo ayuu sugayaa ayb oo ninkan markaa haddii uu kan wax la siiye hor dhinto maalkii waa soo noqonayo ayb ninkii bixiyey buu u soo noqonayay haddii kan uu dhintana kaasaa maalkii markaa yeelanayo saasay ahaan jirtay markii hore sharciga marka marka loo soo noqdo waxaa leeyahay alcumra idaa waqacad hadday dhacdo mucaamaladaas acmartuka iya haada kaanat milkan lilahdi qaadashadii bay markaa qofkii lilaakhidi kii qaatay bay waxay u noqonaysaa milki kii horena u laaban mayso ilaa inuu shardhisto maahane ilaa inuu yidhaahdo daartan waa ku siiyey inta aad nooshahay intuu nool yahay buu haysanaya dhowa ka soo noqonaya ama haddaad dhimatana waa ii soo laabanaysaa buu shardhistay waa bannaan tahay waa u soo noqonaya hadduu dhinta marka waxay marka isku khilaafeen tamliigga waxa uu aada meesha uu aadaya milkisiinta jumhuurtu waxay dhaheen waxaan la milkinayaa waa maxay alcumraa waaruqba waxa lagu milkinaya waa maxayna waxay yidhaahdeen ahlucilmiga jumhuuru ahlilcilmi yatawajahu ila raqabati meeshaan fiira yatawajahu ila raqabati waxa la milkinaayo waa raqabada shayga naftirkiisa caynta waa waxa la milkinaayay dhaheen kasaa'iri ilhibaati waa hibo oo kale daartaanaan ku siiyey oo kale la mid tahay waa la milkiyey soo maama ninka qaadanaya waa la milki siinaya bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen altamliiku yatawajahu ila almanfacati waxaa la milkinaya manfacada waayee maahan marka raqabada maaha haddaan saas dhahna marka baabkay aadaysaane baabulcaariya baabulcaariya bay tegaysaa haddii manfacada la milkiyo asalkiina aan lalahayn ama baabulcaariyay tegaysaa ama baabu baabulwaqfi iyo wax lamid ay aadaysaan ayb labadaas marka qaybooday ku kala tageen tan dambe marka manfacada inay aadayso qowlu maalik washaafici fi lqadiim qowlka imaam maalik iyo shaafici qadiimka uu ku qabay weeyaan ayb axaadiidta aan aragno yani qaybaheeda iyo meelahaas danbaan ku sheegayna qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa hamaamu can qataada can الnadri bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alيyه ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi alcumraa jaa'izatun alcumraa iscumrisiinta jaa'izatun weeyaan mid bannaan ayb acmartuka iyo ahaa la yidhaha daartanan intaad nooshahay yacni cumrigaagan ku siiyey jaa'izatun mid soconaysa waa mid soconaysa waa maxa sooma noqonaysa qofkeeda ku soo laaban mayso axaadiista marka aan tirinno qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa hamaamun can qataada can ilxasan can samura can الnabiy salى اllahu alayh waali wasalama milahu ayuu isaguna sheegay ayb ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa aban can yaxya can abi salamata can jaabirin ana nabiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kaana yaquul nebigu wuxuu dhihi jiray alcumraa liman uhibat lahu qofkii loo hibeeyey u sugnaatay qofku hadduu yidhaha daartan inta cumrigaaga yahaan ku siiyey bis waay ninkii loo hibeeyey bay u ahaatay ayb oo isagaa qaadanaya soo noqon mayso ayb isaga ku soo laaban mayso hibo oo kale wa ayb ee caariya ma aha qaala xadaanaa mu'amal bnu اlfadl alxaraaniyu qaala xadaanaa moxamed bnu shucayb qaala ahbaranii alأwsaaciyu can الzuhriyi can curwata can jaabirin ana nabiya salى اllahu alيyه ali wasalam qaal man ucmira cumraa man ucmira qofkii la cumri siiyo cumraa shay cumrigiisa lagu xihay fahiya lahu isaga fahiya shaygaa la cumri siiyey lahu isaga ayuu u sugnaaday walicaqibihi ciribtiisa u sugnaaday yariuhaa waan uu dhaxlayaa man yariuhu qofka dhaxlayo oo min caqibihi dadka isaga ka dambeeya ah dadkii dhexlaaya isaga unbaa dhexlaaya kii la siiyey haddii uu dhintana dadkiisii unbaa ka dhexlaaya ninkii wax bixiyey waa ka wareegtaya laga wadaa qال xdثna أحمد بن أbي الxawاarي qال xdثna الوليد عن الأwزاaعiي عن الزهري عن أbي سلمة وcروة عن jاaبر عن النبي sلى الله عليه لي وسلم بmعناه qال أbو dاود وhkذا رwاه الlيث بن سعد عن الزهري عن أbي سلمة عن jاaبر baab baabkanaan ku daraynaa marka iyo baabka kale kadibaan marka ka hadlayna qaala xadaanaa baabun man qaala fiihi qofkii yidhaahdo walicaqibihi qofkii ku daro yanii hiya laka walicaqibika buu ku daray waa ku cumri siiye acmartukahaa iyaahu anta wuxuu yidhi markaa yani iyaaka adaanku u siiyey intaad nooshahay iyo walicaqibika iyo ciribtaada xataa ayuu ku daray qaala xadaanaa moxamed bn yaxya bni faris wa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaanaa bishr bnu cumar qال xadaثna malik ycni bn anas can ibni شhihaabi can abi slmة can jaabir bni cabdالlahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali waslama qaal ayumaa rajulin ninkii ahoo ucmira cumraa la siiyey lahu isaga iyo walicaqibihi iyo ciribtiisa fainahaa iyadu liladii kiibay u sugnaanaysaa yucdaahaa la siinayo laa tarjicu ma noqonayso ila اladii acdaahaa kii siiyey u laaban mayso liannahu acdaa wuxuu bixiyey caطaa'an siismo waqacat fiihi waqacat almawaariiu dhaxalkii fiihi uu ku dhacay iyada dhexdeeda ayb ayuu bixiyey tan marka waxay tilmaamaysaa inaysan u noqonaynin hadduu yidhaahdo laka walicaqibika adiga iyo ciribtaada isagaa marka wuxuu bixiyey siismo dhaxal gelayso ile walicaqibika buu ku daray ma ogtahay qaala xadaanaa xajaaj bnu abi yacquub qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiima bni sacdin qال xadaثna أbي can صالح can iبni شhihaabi bإsnaadihi وmacnaahu qala abu dawuud وkadalika rawaahu يزيid بnu abi xabiib qaala abu dawuud lam yasmac min الزuhriyi kama maqlin inamaa kataba ilayhi wuu u qoray mukaatabuu ku helay وakadalika rawaahu cuqaylu can iبni شhihaab buu ka wariyey calى hada الlafظi calىa qowli ahli الmadiina say leeyihiin ayb wاkhtulifa can اlأwsaaciyi can ibni شhihaab riwaayaة اlأwsaaci can ibni شhihaabna waa laysku khilaafay wrawaahu fulayx bnu sulaymaanna mila riwaayati maalik buu wariyey isagana yacni zuhri ardadiisa say kale isku khilkhilaafsanayeen xagga riwaayada qاla xadaثna أحmed بن حنbل qala xadaثna cabdالرaزاq qala أخbarana mcmr can الزhriي can abi سلمة can jaabir bni cabdالlaahi qaala inama اlcumra yanii mucaamaladaasi marka alcumraa mucaamalada iyada oo yani uu sidaa leeyahay inama alcumra allatii taas oo ajaaza rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku oo ogolaaday an yaquula inuu u socodsiiyeyna an yaquula qofku inuu yidhaahdo waa hiya laka walicaqibika adiga ciribtaada iyo idiin sugnaatay fa amaa idaa qaala hadduu yidhaahdo hiya laka adaa iska leh maa cishta inta aada nooshahay hadduu yidhaahdo fa innahaa tarjicu waa soo noqonaysaa ilaa saaxibihaa bay usoo noqonaysaa hadduu yidhaahdo marka waanku siiyey maa cishta inta aada nooshahay waa u soo laabanay kii bixiyeyo waa caariye oo kale oo min baab alcaariya haddii laakiin uu yidhaahdo hiya laka walicaqibika ma soo noqonayso kii la siiyey baa qaadanaya hadduu dhintana waxaa la siinayaa dhexaltooyadiisa se dadka dhexlaa hadda marka maxaad haysataa iyadoo la itlaaqaayo iyadoo lagu xiraayo walicaqibika iyadoo maacishta la dhahaayo qaala xadaanaa isxaaqu bnu ismaaciil qال xadaثna سfyاn عن بn jurayج عن cطاء عan jaabiri أن النbiya slى الlه عlيه لي وsلم qaal laa turqibuu ha koranina oo qofka aad wax siisaan dhimashadiisa ha suginina oo yani muraaqaba ha samayninina waa mucaamaladii kale aلruqba uu yidhaahdo yani arqabtuka iyahaa yani waa waa iskaga manaafacaadso waa ku siiyey labadeenna kii hor dhinto maahay ka kala ayaa iy usoo noqonaysaawalaa tucmiruu faman urqiba shay-an qofkii shay yanii ruqba lagu siiyo aw ucmira fahuwa liwaraatihi aw ucmirahu fahuwa liwarahatihi kuwii dhaxli lahaa dhaxaltooyadiisa ayay u sugnaatay ayuu shayga yaa iska lahaanaya qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qala xadaثna mucaawiyaة bnu hishaam qala xadaثna sufyaan can xabiibin yacni bni abi haabit can xumaydin اlأcraj can طaariqin اlmakiy can jaabir bni cabdاllahi qaala qaضىa rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu wuxuu xukumay fi imra'atin haweeney min alansaari ansaarta ah haweenayda oo acdaahaa ibnuhaa inankeeda uu siiyey xadiiqatan beer oo min nakhlin timir ah famaatat way dhimatay faqaala bnuhaa inankeedii baa wuxuu yidhi innamaa acdaytuhaa anugu waan siiyey xayaatahaa fii xayaatihaa nolosheeda dhexdeedaan siiyey intay nooshahay walahu ikhwatun walaalo ayuuna lahaa wiilkaa yanii intay hooyaday nooshahay unbaan anigu yaan siiyey buuyidhi faqaala rasuululah sal l slam nebigu wuxuu yidhi hiya lahaa iyadaa iska leh xayaatahaa nolosheeda iyo mowtahaa geerideeda nolosheeda iyo geerideedaba iyadaa leed geeridiisay ku lahaanaysaa dhaxal bay aadaysaa saasay ku lahaan qaala waxa uu yidhi kuntu tasadaqtu biha calayha waa ku sadaqaystay rasuulka ilaahayo sidaas maba ahayne sadaqan buu u siiyey sadaqa ahaan qaala waxa uu yidhi daalika kaagaasaa abcadu laka kuu fogaanba haddaad sadaqo u siisay ma haba filin inay kuu soo noqoto sadaqa aad bixisay ma soo noqonaysa haddaad dhaxal ku hesho waa gaar qaybtaada iska sugo walaalahaa kale marka way kula lahaanayaan wax hooyadood uga dhimatay oo kalema baabun fi ruqba ruqbadii buu u baab yahay muraaqabadii marka qofku inuu yidhaahdo arqabtuka iyahaa cayntan ayaan aniga kula suganayaa dhimashadaada qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna hushaymu qaala akhbarana daawuud can abi zubayr can jaabirin qaala qaala rasuulu اlahi sal ا slam alcumra jaaئizatun tu soconaysa weeyaan liahlihaa u soconaysa wاruqbana jaaئizat liahliha dadkeeda iska qaatay waa ma soo noqonayso qaala xadaثna cabdالlahi bn mxamed annufayliyu qaala qara'tu calىa macqilin can camr bni diinaar can طaawuus can xujirin can zayd bni haabitin qaala qaala rasuulu اlahi sal ا slam man acmara shayئa fahuwa limucmarihi kii uu intii cumrigiisa ahaa uu siiyey bay u sugnaatay maxyaahu noloshiisa wamamaatahu geeridiisa yani fiihi xayaatihi wa fii mamaatihi walaa turqibuu dadka hala koranina waxa aad siisaan dhimashadooda hala suganina faman arqaba shay-an qofkii shay ruqbo ku bixiyo fahuwa sabiiluhu fahuwa isaguna sabiiluhu jidkiisa waay ayb oo taa jidkeeda iyay noqonaysaa ayb sidan baa marka xadiidkanna uu tilmaamay ayb fahuwa sabiiluhu ay sabiilu اlcumraa iyada iyo cumrada waa isku mid yani acmartuka iya haada u dhahayo qaala xadaثna cabdالlahi bn اljaraax can cubayd اllaahi bni muusa can cuثmaana bni اlأswad can mujaahidin qaal alcumra an yaquula inuu yidhaahdo weyaan arajulu ninka lirajuli uu ku dhaho huwa shaygani laka adaa iska leh maacishta intaad nooshahay faidaa qaala daalika hadduu sidaa yidhaahdo fa huwa lahu isagaa iska leh waliwarahatihi iyo kuwii dhexlaayay waruqbana an yaquula inuu yidhaahdo weyaan alinsaanu insaanka huwa lilaakhiri minii wa minka xoolahani waxaa iska leh labadeenna kii dambeeya huwa cayntaani ama xoolahani lilaakhiri kan dambaa iska yay u sugnaanaysaa minii aniga iyo minka labadeenna kii dambeeya oo nolosha ku haro saanaa mujaahid ku fasiray riwaayaadkan dhan marka la soo aruuriyay marka saddex xaalad baa ka imaanaysa uwax hadda inta riwaayaad uu soo sheegay saddex xaalad ayaa ka imaanaysa xaaladda koowaad waxay tahay an yaquula inuu yidhaahdo hiya laka walicaqibika hiya shaygani laka adaa iskale walicaqibika iskale inuu dhaho fahada صariixu fii annaha lilmawhuubi lahu walicaqibihi middaani waa caddahay in cid kale aynan usoo noqonaynin ninkii bixiyey inaanay usoo noqonaynin waa caddahay taas oo haddii uu yidhaahdo waxaa waa hiya laka walicaqibika adaa iskale iyo ciribtaada wax adiga faracaaga haddii marka isagu uu dhinto waa laga dhexlaa middaas suuro labaad waxay tahay inuu yidhaahdo an yaquula hiya laka ayb maa cishta hiya laka adaa iskale maacishta inta aad noosha caqib ma sheegin waxa isaga ka dambeeda dhexaltooyadiisii kama hadlin noloshiisana waa ku xiray hiya laka maa cishta ayuu yidhi ayb faidaa midta haddaad dhimato rajacat ilaya ana iisoo noqonay bui haddaad dhimato ana iisoo laabanaysa marka culammadu waxay dhaheen suuradaani fahaadihi caariyatun mu'aqatatun waa caariye wakhti loo yeelay waa mid ah waa caariye wakhti loo yeelay qof la yidhioo kale kitaabkan orodoo sanad hayso sanad kadibna kaan oo iyadoo la yidhioo kale waa caariye middaas marka wa hiya saxiixatun waana saxiix faidaa maata rajacat ila aladii acطaa kii bixiyey bay ku soo kan hadduu dhinto waa la soo celinaa alaabta ninkii bixiyey baa lagu soo celinayaa riwaayada zuhri baana midaan caddaysay oo aan soo marnay wa bihi qaala akaru alculamaa'ina sidaasay dhaheen jamaaco shaaficiyada ka midana way rajaxeen laakiin wejka asaxa ah cinda akari shaaficiyati waxaa weeyaan annahaa laa tarjicu inaynan soo noqonaynin xaafidku saasuu yidhi wejka culummada shaaficiyadu agtooda arjaxa ka ah asaxa ka ah oy u badan yihiin waxaa weeyaan inaynan soo noqonaynin hiya laka ma cishta xataa haddii la yidhaahdo ayb oo shardiga ayay laaqi yeelayaan marka hiya laka iyadoo la yidhioo kale waa marka ayb suurada saddexaad waxay tahay marka an yaquula inuu yidhaahdo acmartukahaa bis waa ilaaqay maacishtana ma dhihin walicaqibikana ma dhihin maacishtana ma dhihin walicaqibikana kuma derin waa iska ilaaqay ayb riwaayada marka abi zubayr can jaabir waxay tusaysaa calaa anna xukmahaa xukmu اlأwali haddii marka layska ilaaqo acmartukahaa iyo larqabtukahaa iyo la yidhaahdo waxay noqonaysaa xukunka tii hore tii hore xukunkeedu muxuu ahaana inaynu soo noqonaynin ayb haddii uu yidhahdo hiya laka walicaqibika bay la mid tahay yaa ku celinaya marka saddexda suurana of ku celiyaa markaa saddexda suuro hiya laka maacishta inuu dhaho xukunkeedu muxuu noqonaa taas hiya laka maacishta hadduu yidhaa ma soo noqonayso may xukunkeeda caariyatun waxaa waaye mu'aqatatun wahiya saxiixatun sida xooga badan midda suurada labaad hiya laka walicaqibika haye iyo hadduu dhintana dadkii ka dhaxli lahaa suurada saddexaadna inuu ilaaqaha acmartukahaa bis taas maxay noqonaysa suuradaas maa xukmuhaa taadii hore iyo adilaksaan u kala tartiibaa kala duwan tahay hiya laka maacishta may la mid tahay mase waxay la mid tahay laka walicaqibika tay la mid tahay taasay la mid tahay saddexdaas suurada axaadiidtan dhan marka la jamciyo saddexdan suuradaa ka soo baxaysaayb hadduu ilaaqo ma soo noqonayso hiya laka walicaqibika haddii uu yidhaahdo ma soo noqonayso hiya laka maacishta bis baa soo noqonayso iyadana waxaa la yidhi waa caariyatun muaqatatun waa caariya muaqata baabun ay haadaa kani baabun baabu markaa taqsiimkan ibnu xajara marka fatxulbaariga ku dhigay juska shanaad meelahaas ayuu ku sheegaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tadmiini alcaariyati caariyada damaanadeeda ayb caariyada damaanadeeda caariyaduunbuu halkan ka gelaya marka caariyada caqdigeedu caqdi jaa'isa ya fii tadmiini alcaariyati waa cawar mucaamalado dhah ma jirta mucaamalo cawar la yidhaha ma leh caariye unbaa mucaamalaadku caariyada ka mida waxaas camal waa layska fahmi karaa idinku iska tirabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tadmiini alcaariyati caariyada tadmiinkeeda yani damaankeeda in la damaanay caariyadu marka caqdi jaa'isa waayo qofkaas bixiyo oo yidhaahdo kitaabkan soo akhriso waa ku caariyeysiiye markuu rabo kaa qaadan karaa mar allaale markuu doono uu kaa qaadan karaa caqdigeedu laazim ma ah waa jaa'is tadmiinku marka halkana xukunka wuxuu ka rabaa ninkii wax caariye loogu dhiibay haddii uu dhumiyo wixii loo dhiibay ama uu halleeyo iyada ama ha ku tacdiyo ama yaanu ku tacdinin maa xukmuhaa ma la damaanaya mase ma la damaanayo ayb xukunka markaisagu markaa tadmiinkeeda adilada ku soo aroortuu keenaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya can ibni abi caruuba wahuwa saciid ibn abi caruuba can qataadata can ilxasan can samura can الnabiy sal اlه slama cala alyaddi gacanta dusheeda waxa ah maa akhadad waxay qaadatay baa korkeeda gacanta gacanta dusheeda waxa ah maa akhadad waxay qaadatay xataa tu'addiya intay ka gudanayso uma ina alxasana xasanna siya waa iloobay faqaala waxa uu yidhi huwa amiinuka waa kaad aamintay laa damaana calayhi wax damaana korkiisa ma ahanin xadiidkan markii hore wariyey cala alyaddi maa akhadat xataa tu'addiya markii dambe waa iloobo wuxuu yidhi gacantiisu gacan ammaano waaye ninka caariyada haayo haddii marka gacan ammaano waaye haddaanu ku xadgudbin isago marka waxba inaan laga rabin ayb laa damaana calayhi buu yidhi damaan korkiisa ma aha haddaan hadduusan ku xadgudbin marka nasiya wuxuu leeyahay xadiidka sidaasuu ahaa isaga markii dambe saanu dhihi jiray kaannahu xadiidka inuu iloobayba oo kale meeshan waa marka meesha ibn اlqayim oo riwaayat اlxasan can samura uga hadlay qaala alxaafid shamsudiin ibn اlqayim ikhtalafa ahlu اlxadiidi fi samaaci اlxasan min samura calى ثalaaثaةi aqwaal saddex qowl axaduhaa sixatu samaacihi minhu muطlaqan xasan can samura waa saxiix si muطlaqa wahada qowlu yaxya bni saciid wcali bn اlmadini wغayrihima ayb wالثaanي anahu laa yasixu samaacuhu minhu wainama riwaayatuhu canhu min kitaabin waa inqiaac meeshaad ku aragta xasan can samura waaliu tan saddexaadna sixatu samaacihi minhu inuu samaaciisii inuu ansaxay xadiid alcaqiiqati ou maqlay waxdahu keligii bukhaari baana taas marka caddeeye buu leeyahay wixii bukhaari uu ku caddeeyey ayuu halkan ku sheegay marxadiiu xasan haada marka can samura fi lcaariyati ku saabsan akhrajahu alxaakim fii saxiixihi whuwa calىa shardi اlbukhaariyi ayuu yidhi xaakim wa qaala wuxuu yidhi huwa calىa shardi اlbukhaariy wafii ma qaalahu nadarun ibnuاlqayim marka wuxuu yidhi warkiisa nadar baa ku sugan faina albukhaariya bukhaari lam yukharij ma soo saarin xadiiث alcaqiiqa xadiidka caqiiqada fii kitaabihi kuma soo saarin min طariiqi اlxasan can samura yani wuxuu ka wadaa shardi bukhaari lama haleeshii karo maxaa yeeley shardu اlbukhaari wuxuu haleelayaa wixii ruwaadda iyaga iyagoo kala warinaayo ou isticmaalay yani ruwaadda marka la leeyahay calaa shardi اlbukhaari ama calaa shardi muslim waxaa la fiirinayaa dadkani nin nin bukhaari mu uga wariyey haa hadday noqoto haddana waxaa la fiirinayaa shardigii uu uga warin jiray ninkanoo kale markuu ninkan ka warinayo fii saxiixihi ma waafaqay hadduuna waafaqin ninka keliya lama fiirsanayo walidaalika bukhaari kuma soo aroorin isagoo xujaysanayo riwaayat اlxasan can samura laakiin xasanna gaar waa uga wariyey samurana gaar waa uga wariyey marka ma dhehaysid samura saxaabigaas bukhaari waa ku jira saxiixulbukhaariga xasanna xasanulbasri bukhaari waa ku jiraa ma la dhahayo waxaa la rabaa waxay tahay iyagoo iska warinaya bukhaari ma xujaystayna maya shardiga lama haayo marka waa masale marka ibnu xajarna nukadka uu ku baraarujiyo ayb oo baraarug u baahan haddii laakiin la yidhaah calaa shardi albukhaari waxaa laga wadaa rijaasha bis oon la fiirinin shardigii loo dejiyey rijaasha maahan sax ma ahan ayb wainamaa marka taasuu marka ibnulqayim baraarujina wuxuu yidhi wfiima qaalahu nadarun faina albukhaariya lam yukharij xadiid alcaqiiqati fii kitaabihi min طariiqi xasan can samura wainama akhrajahu min xadiidi ayuub can ibni siriin qaala xadaanaa sulaymaan bnu caamir adabbi qaala samictu rasuula اllahi sal slm yaquul maca algulaami caqiiqat alxadiid uma atbacahu markaa kadibba wuxuu dabageliyey qowla xabiib ibni shahiid amaranii ibnu siriin an as'la alxasan miman samica xadiida alcaqiiqa fasa'altuhu faqaala min samura hadalkan dambe marka lilfaa'ida buu u keensaday ixtijaaj looma keenin riwaayo ka horraysayoo u xujaysanayo uma keenin wahada laa yadullu calaa ana alxasan can samura min shardi kitaabihi walaa annahu ixtaja bihi inuu xujaysto iyagoo saas iskugu rakiban kitaabkiisa inuu shardi uga dhigtay ma ku cadda ma looga dhigi kara ayb markaa wuxuu yidhi can اnabiyi salى اllahu alayh ali wslam qaala cala lyadi maa ahadat xataa tu'addiya intay ka gudanayso ay ka keenayso uma ina alxasan nasiya uma ina alxasana nasiya faqaala huwa aniinuka laa damaana calayhi waa ninaad aamintay korkiisa damaan ma ah qaala xadaana alxasan bnu muxamed wasalamة bnu shabiib qaala xadaana yaziid bnu haaruun qaala xadaana shariiku can cabdilcaziiz bni rufayc can umayata bni safwaana bni umaya can abiihi ana rasuula اllahi sal l slam nebiga istacaara minhu adraacan duruuc ayuu ka caariyeystay yowma xunayn maalintii xunayn duruucdan marka camburbereed faqaala wuxuu yidhi safwaan markaa gaal buu ahaaye akhasbun yaa muxamed haadaakani hasbun miya asab yani mid yani booli miya miiga liqaysanaysa ayaa muxamed faqaala laa buu yidhi maya bal e caariyatun caariye weeyaan madmuunatun la damaanayo waa caariye la damaanay macnaha marka caariyatun madmuunatun maa macnaaha laba qowl baa marka culammadu ay ka qabaan caariyatun madmuunatun marka la leeyahay imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo iyagu waxay qaadeen caariyatun madmuunatun yacni sha'nu alcaariyati annahaa tudman inay tahay caariyada sha'nigeedu waxay tahay in la damaanayo sharcigu waa saas a laga wadaa caariyatun madmuunatun macnaheedu waxaa weeyaan caariyadu sha'nigeeda waa an tudmana in la damaano haddii qofkeeda uu keeni waayo uu baabi'iyo walidaalika marka yadda yaddu yacni mustaciir mustaciirka gacantiisu waa yaddu damaanin laa yaddu amaanatin yaddu ammaano maa yaddu damaan ama ha laga xado ha laga baabi'iyo isaga tacaddigiisa ha ku timaado yaynan ku imaanin waa laga rabaa cayntii ha laga rabaa day hadduu ninka cafiye waa gaar haddii ninka uunan cafinin laakiin mar walba waa laga rabaa qofkaa kitaab ka caariyeysatay waa kugu dhumay hadduu qofka ku cafiyo waa gaar hadduunan ku cafinin laakiin waa la xaday iyo matacaddigeyga ma ahayn iyo ma la yeelaayo min sha'ni alcaariyati an tudman bacdi ahlilcilmina waxay ku tageen caariyada sha'nigeeda bal caariyatun madmuunatun yacnii tan waa lagu damaanay waay macnaheedu ee sha'nulcaariya sidaas ma aanay dhahay tan dambe riwaayada dambe oo caariyatun mu'addaatun waa laguu gudaya waa laguu keenaa xadiidkan marka caariyadaani waa laguu damaanay ay ka dhigan tahay maahane sha'nulcaariya sidaas maahan wa yaddu lmustaciiri waxay leeyihin iyaga yaddu amaanatin tacaddi hadduu sameeyo waa damaanaya haddii aanu tacaddi samaynin ma damaanayo kulligood marka xadiidkan fahamkiisa ayay ku xihan tahay ibnulqayim zaadulmacaadku uga hadlaa juska saddexaad aswatu xunayn fiqigeeda markuu ka hadlaayuu sheegaa qaala abu daawuud wahadihi riwaayatu yaziida bibaqdaad wafii riwaayatihi biwaasit calaa hayri hada qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana jariiru can cabdilcaziiz bni rufayc can unaasin min ali cabdillahi bni safwaan ana rasuula اllahi sal slam qaal nebigu wuxuu yidhi yaa safwaanu safwaanow hal cindaka min silaaxin agtaada hub ma yaallaa qaala caariyatan am asban ta'huduhaa ma qaadanaysaa caariyatan caariye ahaan am qasban mase booli baa ku qaadanaysaa qaala laa buu yidhi maya bal caariyatun caariye waa ilaaqay kan fa acaarahu wuu caariyeysiiyey maa bayna alaaiina ila alarbaciina dircan soddon ilaa afartan dirci waqasaa rasuulu lahi sal slam xunaynan buu nebigu u duulay falamaa husima almushrikuuna markii la jebiyey jumicat duruucu safwaan baa la ururiyey fafaqada minha adraacan dhowr duruuc baa la waayey faqaala rasuulu lahi sal slam lisafwaan wuxuu ku yidhi innaa qad faqadnaa min adraacika annagu duruucdaadii waxaan ka waynay adraacan duruuce fahal naqramu laka ma kuu gudnaa inaan kuu gudno ma rabtaa qaala laa yaa rasuula allahi maya buu yidhi lianna fii qalbii maanta qalbigayga alyowma maanta maabaa ah lam yakun yowmaidin maalinkaas aan ku jirin yani waa muslimay markaan ma rabuu leeyahay laakiin maalinkaas qalbigayga islaamnimadani kuma jirin qaala abuu daawuud wa kaana wuxuu ahaa safwaan acaarahu nebiga inuu caariyeysiiyey qabla an yuslima intuunan islaamin uma aslama waa islaamay markaa kadib laakiin xadiidkan laftirkiisa waxaa laga qaadanayaa in caariyadu madmuuno inay tahay oo markaasee dee gudid ma rabtaa kuu gudnaa haddii haa uu yidhaha marka waa loo gudi laha loo damaani lahaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas qaala xadaanaa cabdulcaziiz ibnu rufayc can caطaa can naasin min ali safwaan qaala waxa uu yidhi istacaara الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu caariyeystay fadakara macnaahu buu sheegay qaala xadaanaa cabdulwahaabi ibnu najdat alxawطiyu qaala xadaanaa bnu cayaash can shuraxbiila bni muslim qaala samictu abaa umaamata qaala samictu rasuula اllahi sal slm yaquul ina allaha caza wajalla alla qad acطaa kulla dii xaqin ku kastoo xaqu saaxiiba xaqahu buu siiyey falaa wasiyata dardaaran liwaariin uma sugnaanin nin wax dhaxle rabo maal looma dardaarmayo laa tunfiqu اlmar'atu haweenayda ma bixinaysa shay-an shay min beytiha gurigeeda ilaa biidni zawjiha ninkeeda idinkiisa ma ahayd qiila waxaa layidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay wala طacaama cuntadana qaala dalika kaagaasi afdalu amwaalinaa maalkeenna kan ugu fiican waayo uma qaala wuxuu yidhi alcaariyatu caariyada mu'adaatun tun la gudanayo waalminxatu maalistana neefka lagu maaliyeyna marduudatun waa la soo celinayaa waddaynu daynkana maqdiyun waa ku la gudo waazaciimu kafiilkuna haarimun mid magdhabayo azaciim huna alkafiil kafaaladana badankaa loo isticmaalaa damaankana maalkaa loo isticmaalaa nin maal lagu lahaa dayn lagu lahaa haddii nin uu kafiil ka noqdo uu yidhaahda ninkan anaaka mas-uulka ah iska sii daaye ee ninkii inta la daayo ou dhuunto dayntii bixin waayo kii baa lasoo qabanaya isagaa laga rabaa inuu bixiyo isaga ha u doonto hadduu doono marka ninka kafiilku isaguna waa qaarin buu leeyahy marka alcaariyatu mu'addaatun waxaa loo damaanayaa waa gudiddeeda ee ma tegaysa iyada markaayani alcaariyatu mu'adaatun iyadii baa la damaanayaa caynteedaa la soo celinaa waay ay madmuunatun biraddi yacnii caariyadu tu la damaanay waaye biraddi soo celinaa lagu damaanay wa calaa qowli maalik yani qowl ay qabaan yani imaam maalik iyo abuu xaniifa malaynaa nacam iyagu marka waxay leeyihin yadduhu yaddu amaana waay ee marka xadiidkanna macnihiis alcaariyatu mu'adaatun ruuxii aad wax ka caariyeysatay alaabtii aad ka caariyeysatay waa la soo gudaa iyada shanigeeda yani waxaan ujeedaa waa la soo gudaa maahane waa la gutaa oo qofkeeda waa loo keenaan kama hadlaayo marka hadday talafto xadiidkan ma ka hadlaayo dhahan calaa daalika marka yadd lmustaciiri yaddu amaanatina a'immada marka qaar shaafici iyo imaam axmed iyana waxay leeyihiin yaddu almustaciiri yaddu damaanin kol mar walba waa la gudaa waxayna ka qaateen alcaariyatu madmuunatu تفاصيل kalena فروuعda waa leedahay قال xدثنا إبراهيم بن المستمر العسفري قال xدثنا حبان بن هلال قال xدثنا همام عن قتاaدة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال ليi رsuuل اللh صلى اه سلم نبgu wuxuu igu yidhi إdا أتdka رسليi ergadayda hadday kuu timaado فأعطهم sii ثaلaaثيiنa dircan sddن dirci وaثaلaaثيiنa baciiran iyo sddن rati qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow acaariyatun madmuunatun aw caariyatun mu'addaatun qaala waxauu yidhi bal mu'addaatun waa laguu keenayaa waa lagu damaanayaa ma waa laguu keenayaa haddii la keeni waaye marka tafaasiisheeda halkan loogama hadlin xanafiyada iyo maalikiyada deliil ka dhiganaysa kale qaala abuu daawuud xabbaan khaalu hilaal ara'yi hilaalu ra'yi abtigiisu ah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man afsada qofkii halleeyo shay-an wax yadmanu wuu damaanayaa milahu isagoo kale u gudayaa halkana marka wuxuu ka hadlayaa yacni qofka wax ku dheelo oo wax baabi'iyo muxuu damaanayaa isagoo kale oo shayga marka waxa uu shayga uu baabi'iyey baa la fiirinayaayo cardi iyo xayawaan iyo kale hadduu yahay wixi oo kale u keenayaa facalayhi ma stahlaka wixii uu baabi'iyey buu keenayaa qiimo markaasi ma gudaya walaa yaqdii biاlqiimati ilaa cinda cadami اlmil yacni shaygu waa cayn xayawaan ama cayn waa cayntii baa keen laleeyahay bis ninka intaasaa laga rabaa hadduu iyadii oo kale keeno bis waayo marka waa ka dhammaaday waa gutay ee haddii cayntii aniga ma keenaye soo qiimayso goormaa la dhihi karaana mili waxaa la aadi karaa marka caynta la waayo ayaa lacag iyo la aadayo qofkeedu hadduu yidhahda in lacag ma rabo cayntii orod ii keen bax suuqii buu ka soo gadaya cayntii oo kale oo keenayaiyadii oo kale imaam maalig iyo imaamu shaafici iyo kuufiyiinta iyaa ku tageen riwaayo imaam maalig leeyahayna waxay leedahay qiimo waa iskaga gudi karaa xadiidkan marka qofkii shay fasaadiyo yadmanu milahu waxaa la mida qofkii wax bililiqaysto ee wixii uu bililiqaystay ay ku baaba'een waabuu maalan qof ka qaaday baabuur baabuur buu ka bililiqaystay gacantiisii ka bixiyey baabuurkii waa gatay lacagtiisii waa cunay ma lahaayo hadda baabuurkii maadaa maxaa laga rabaa cayntii buu keenaya baabuurkii ayb haddii marka qiimo iyo halagu bedelan laysla aado cayntii la waayana wuxuu magdhabay wuxuu bixinayaa cayntaasoo kale qiimaha ay joogtay qiimaha laakiin xaggee laga fiirinaana maalinka ugu qaalinimada badnaay suuqaa la fiirinaa dadka beeca iyo la socdo goormuu ugu qaalisanaay baa laleey wakhtiguu ugu qaalinimo badnaay buu gudayaa lianna maxaa yeelay shaaricu axkaamta yacni dadka amwaashooda aada ugu dadaalay baynamaa meelaha mararka yacnii mar oo qiimo iyo wax lagu sameeyo meelaha qaarkood aan ahayn qasbiga iyo qofka yacni qiimaha ugu dhexdhexaadsan iyo loo soo qabto tan laakiin kan ugu adagaa loo soo qabanaya qال xdثna مسدد qال xdثna يحyى xاw xdثna محمد بن المثنى qال xdثna khالد عن حمyد عن أنس بن مالك أنa رasuuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم rasuulka kaana wuxuu ahaa cinda bacضi نisaaئihi naagihiisa qaarkood buu la joogay faarsalat إxdىa ummahaati الmؤminiin ummahaat الmؤminiin midood ayaa soo dhiibtay maca khaadimihaa bay la soo dhiibtay khaadimkeeda maciisa qascatan xeero fiiha طacaamun cunto ay ku jirto qaala waxa uu yidhi markaa fadarabat biyadihaa haweentii markaa nebigeeda gurigeeda uu joogay caaishay ahayde qascadii bay gacanta ku dhufatayxeeradii ayay gacanta ku dhufatay fakasarad waxay jebisay alqascata saxankii alaabta ku jirtaa jabay qaala bnu muhanaa wuxuu yidhi faaqada nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu qaaday alkisratayni labadii gobol fadama ixdaahumaa midood buu ila lukhraata kale u geeyey fajacala wuxuu gudagalay yajmacu fiiha inuu ku ururinayo adacaama cuntadii daadatay wayaquulu uu dhahayo haarat ummukum hooyadiin waa masayrtay haarat way masayrtay ummukum hooyadiin zaada bnu lmuhanaa wuxuu ku daray kuluu cuna hooyadiin waa masayrtay iska cunayb faakaluu way cuneen xataa jaa'ad intay timid qascatuhaa xeeradeedii allatii taasoo fii beytihaa gurigeeda taallay uma rajacnaa ilaa lafdi xadiidi musadad baan u noqonaynaayo qaala waxau yidhi nebiga kuluu cuna waxabasa rasuula khaadimkii lasoo dirayna nebiga cabaar sug buu yidhi xayr joog iyo walqascata xeeradii jabtay ayuu xabisay xataa faraquu intay dhammeeyeen fadafaca alqascata asaxiixata xeeradii haweentaa yanii caaisho gurigeeda taallay ayuu dhiibay ilaa rasuuli buu u dhiibay yanii ninkii khaadimka ahaa waxabasa wuu celiyey almaksuurata midii jabnaydna fii beytihi gurigiisa buu ku xabisay uu ku celiyey tii jabneed marka waa dhaafay gurigiibuu u daayey midii fiicnaydoy lahayd ayaa naagtii kale loo dhiibay halkan maarka laga qaatay marka qofku hadduu cayn halleeyo cayntii oo kale ayuu markaa uu gudayaa ee qiimo iyo wax loogama dhigaya cayntii laftirkeedu gudaya qaybtii kalo marka uu gudayaa nacam ayb oo qiimo marka xaggeed iyo ma aadaayo ayb qaala xadaanaa musaddu qaala xadaanaa yaxya can sufyaan qaala xadaanii muxuu idin dhigay meeshaa marka fulayt muu dhigay mase fulaysh qaala xadaanii fulaytun alcaamiriyu can jasrata binti dajaaja qaalad waxay tihi qaalat caaishatu caaisha waxay tihi maa ra'aytu ma aanan arag saanican qof sameeya dacaaman cunto midla safiyata safiya oo kale sanacad lirasuuli lahi sal slam acaaman nebigay cunto u samaysay fabacaat bihi waa u soo dhiibtay faahadanii waxaa i qabtay markaasi afkalun argagax afkalun waa ku argagaxay aad bay u dhibsatayafkalun yani waxaa weye racdatun argagax baa i qabtay fakasartu linaaa qofka mararka qaar uu xanaaqo ama dareenkiisu inuu si intuu isu bedelo waxaa laga yaabaa uu halleeyo bani aadamka marka dadkii ugu fadli badnaa hadday saas ahaayeen bacda nebi waa min abiicati اlbashar qofku markuu iska xanaaqsan yahay waa laga yaabaa inuu halleeyo laakiin haddii uu xanaaq wax ku halleeyo damaan mar walba waa laga rabaa waa xanaaqsanaay iyo lama yeelayxukunkan sideedana damaanku wax sabab ku yimaado wa axkaamta wadciyaday marka u noqonay axkaamta laba nooc waa xukun takliifiya xukun wadci ah xukun takliifiya maahan hadda kan waa xukun wadci ah xukun wadci waxaa laga wadaa wixii calaamado u noqon kara xukunka sabab damaanku sababuu ku imaadaa cuskadaa marka ilmo yar hadday wax jejebiyaan iyo nin waalan hadduu wax jebiyo iyo waa la damaanay qofka mas-uulka ka ahaa damaanaya ma la dhahayo ninkan waa waalan yahay wax marfuuculqalam waayaba ay dadku leeyihiin hadduu marfuuculqalam yahay cibaadaadka yaa laga dhaafaye ama waxa uu jejebiyo ima waxa uu halleeyo waxa uu halleeyo laabudda inuu bixiyo waa laga rabaa ilmo yar hadday yihiin weligiisaa bixinaayo dad nin waalan hadduu yahayna qofka mas-uulka ka abaal dhiibaya marka xukunka takliifiya wadci wadcigu marka waa dadkaas xataa waa ku soconaya kuwaan iyagu marfuuculqalamka iska aan qalamu takliifka laga rafciyey qalinka la rafciye waa qalamu takliif waaye maahan wax kale maaha markaa waxay tihi fakasartu linaa'a waalkii baan jebiyey faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa kafaaratu maa sanactu waxaan sameeyey kafaaro gudkeedu waa maxay qaala waxa uu yidhi inaa'un waal milu inaa'in waay weel la mida wa dacaamun cuntana milu dacaamin cunto oo kale waay waxaa la dhiibaya marka waa kaasa shaygii la halleeyey baa qofka laga rabaa hadduu shaygaa dhiibo maya lacag ii keen lama dhihi kara xadiidkan marka isagu isnaadkiisu waa xasan jasra inkastoo ay ku jirto bukhaarina uu yidhi cindahaa cajaa'ib ayb cijli isagu waa towfiiqiyey ibnu xibbaan iqaadka ayuu ku sheegay ayb kii hore uusan la macno yahay midkan ayb kanna marka wuxuu ku daray safiye inay ahayd haweenta yanii xaaska nebiga ee wax soo dhiibtay baabun ay haada kani baabun baab weeyaan almawaashii xoolaha tufsidu fasaadinaysa zarca qowmin qolo zarcood xoolo qolo beertood gelaysa oo baabi'inaysa maxaa laga yeelayaa iyada qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni haabit almarwasiyu qaala xadaanaa cabdurazaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can xaraami bni muxayisa can abiihi ana naaqatan hal lilbaraa'i bni caazib ou lahaa dakhalad waxay gashay xaa'ida rajulin nin beertiisay gashay faafsadathu way fasaadiso waa hallaysay faqadaa rasuulu llahi sal l slam nebigu waa xukumay calaa ahli اlamwaali maalka dadkii iska lahaa xoolaha dadka iska lahaa beerta wuxuu ku xukumay korkooda xifdahaa ilaalinteeda binnahaari maalinka inay ilaashadaan wa calaa ahli lmawaashii xoolaha dadka lehna wuxuu nebigu ku xukumay xifdahaa xoolaha ilaalintooda bileyli habeenkii waxaa laleeyahy xooluhu hadday habeen beer galaan ninka xoolaha iskale lacagaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuu damaano shaygaas la talfiyey haddii ay maalin xooluhu ay beerta galaanna haddaanu tacaddi ku lahayn qofka isagu tacaddi keenin qofka beerta iska lahaa laga rabaa inuu ilaaliyo beertiisa ila maalinkii badanaa beerihii waa laga shaqeeyaa habeenkiina xoolaha xiran sida qaalibka badan marka saas ugu kala xukumay beertu hadday xoolaha intay maalin beer iska soo galaan iska daaqaan haddaan ninkan isagu xoolaha isagu uusan ku soo quminin meesha waxba lagama rabo ninka beertana isaga inuu ilaashadaa laga rabi hadduu ku soo qumiyo laakiin beerta waa inuu damaano lianna ficilkiisay wax ku hallaabeen markaas waxay wax ku hallaabeen ficilkiisaa la socda xoolaha keligood markaa wax iskama hallaynin habeen hadday noqotona qofka saaxiibo ninka xoolaha iska lahaa laga rabaa inuu xoolihiisa ilaashado meel ku ogaado hadday marka habeen baabi'iso isagaa laga rabaa inuu magdhow bixiyo marqaala xadaanaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alfiryaabiyu can اlwsaaciyi can الzuhriyi can xaraami bni muxayisata alansaariy can ilbaraa'i bni caazib qaala kaanat lahu wuxuu lahaa baraa naaqatun hal daariyatun yacnii beeraha gasho oo aad wax u baabi'isan ayb oo yacnii beeragelidda ku maman fadakhalat xaa'idan fadakhalad waxay gashay xaa'idan beer deyr beer faafsadat fiihi way fasaadisay dhexdeeda fakullima rasuulu llahi sal ll ly slam nebigaa lala hadlay fiiha iyada shanigeeda lagala hadlay faqadaa nebigu wuxuu xukumay anna xifda alxawaa'idi beeraha ilaalintooda binnahaari maalinkii cala ahliha dadka iskale dushoodu inay tahay wa anna xifda almaashiyati xoolaha ilaalinteeda bileyli habeenkiina calaa ahlihaa xoolaha dadka iskale inuu dushooda yahay wa anna calaa ahli lmaashiyati xoolaha dadka iska leh maa ayaa dushooda ah asaabad ay asiibtay oy gashay maashiyatuhum xoolahooda bileyli habeenkii xoolahooda waxay habeenkii halleeyaan oy galaan iyagaa laga rabaa aakhiru kitaabi اlbuyuuci wbiاllahi towfiiq sal اllah slm calى nabiyina mxamad wla ali